waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali
waxaan uga shaqaynaa inaan caawino caawimaad u sameyno guryahan towerka flemington iyo north melbourne oo lagu sameeyey xiriddii adkaa bishii toddobaad marka barnaamijka i c v ay waddo ujeedadiisa maxaa waay ujeedadiis waxa waaye inay caawiso guryahan lagu sameeyey xirista marka xirista adag marka sheyga ugu hore waxay tahay in lagu caawiyo macnaha guryaha iyo waalidiinta dib iyo dadkii macnaha caruurtii iskuulka iskuulkii waaye kuwaasoo kale waxaan la shaqaynaa educationka shirkadan educationka ee victoria wasaaradda waxbarashada maa ka waddaa ha sheega kale waxay tahay dadka xirista lagu xiray meesha wax bay yeesha xagga maskax ahaan caafimaadkooda marka waxaan ku xiriirinaa dumar iyo rag counseling sameeya insha allah sheekada kale meesha ka socota waxa waaye dadka waxaa lagu yidhi guryaha guryaha idin bedeli doonaa mise guryo kale aan idin gurinna marka waxay iraadeen guryaha intaanad la gurin waxaa fiican inaa inaa dadka lou sheego waayo laba sano unbaad laga bixina lacagta hadhowtana adiga baxsan doona lacag badan ay noqonaysa waayo waa guryo private waxaa laga qaadanaya lacag qiimaha private ma ogtahay dadkina si fiican looguma sheegin d h s si fiican looguma sheegin marka d h s waxyaalo badan ayna dadka aad aad bay uga cabaadeen d h s marka d h s kii baan la shaqaynaynaa oo aan la hadlinaa marka waxaan la sameynay khamiis salaaso kasta online zoom baan shirkadda d h s aan la kulanaa markaasay macnaha ayaga iyo dadka meesha degan degaanka siiba north melbourne marka dadka soomaalida meesha jooga iyo eritreanka ethoobiyaanka maca vietnamese iyo chinesekan la shaqeynaa marka cid walba qof meesha laga reebo maleh marka shaqaalaha meesha jooga shaqaalahan la shaqeeya i c v luqadahaasi ku hadlaan chineska vietnamese eritrean somali iyo swaxili
waa gartay wasaaradda d h h tu dadka si aan u fahansiino waa wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada iyo guryaha waxaasoo dhan bay qaabilsan tahay marka maanta maantaoo arbacaa waxaad qabateen barnaamij barbeque ah dadkii yimid iyo maxaad ini kaga baxay
waxaan sameynay dadkii baan la hadalnay waraysi marka waxay rabaan inaan ka caawino aan ka qorina maanta insha allah shaqaalaheena shaqaalaheena hadda waxay sameynayaan councilka munifond iyo citiga aan la shaqeynana inaan inaan maxaan ku iraahdaa hadhowto aan dadka ku caawino haddoo kale waxaa laga xiray waxaa la hagaajin oo laga xiray community centergii flemington marka dadka meel ay ku kulmaan male waayo markii hore dadka meesha covid baa lagu testing baa lagu samayn jiray maogtahay marka waa laga xiray meel dadka kulmaan male banaanadan baa laisku sastaagaya marka waxyaalahaasoo kalea laga wada hadlaya haddoo kale gabadh baa ka cabaadaysa waxay tiri mamarnalkan lagu damiyaa qofaan la hadlano male securitygunba habeenada imaada marka waxyaalahaasoo kale d h s aan magaranaysaa waan ka qorina dadka meesha jooga cabaadkooda baahidooda u gudbino ha iyo cabaad iyo baahi aan u gudbino marka anaga gudbisoo kalaan nahay waa garta markaayaga inay noo sheegtaan waxay magarantaa waa inay noo sheegtaan baahidooda marka hadhoota anigana waan u gudbinana insha allah
waa gartay hadhoota xiriirkan rabna inaan wanaajino xiriirka ka dhexeeya hadda xiriir fiican kama dhexeeyo d h s ka iyo dadka waayo dadka meesha degan marka hadhowta waxaan rabaa xiriirka inaan sii wanaajino intaan la shaqayno waktiganaan haysano waa wakti badan ma haysano
waa gartay waktigiina intee weeye barnaamijkan imisuu soconaya barnaamijkan wuxuu soconaya un lix bilood un marka qaar waad soo sheegtay maxaad kaloo isleedahay baahiyaha ugu badan oo soomaalida ama dadka sarahaas dhaadheer degan way qabaan maxaad isleedahay baahiyaha ugu badan waa yihiin
waxaan u maleynayaa walbahaar ba ka haya xagga guriga oo lagu ereyay guryaha haddaa rabtaan meelo kale dejinna arrinta ugu horeysa arrinta labaadna waxa waaye caruur farad badan oo aanu dhamaynin year twelve baa jira waalidkiina way fahmi waayen way isfahmi waayeen marka iskuulka waa iskuullada meesha ku dhow baa laga yaraa cabaaday marka isfahankii baa yaraaday marka anaga dhexdhexaad oo kalean u noqonna macalimiinta iyo waalidiinta saasaan rabna inaan ula shaqeyno insha allah waa gartay marka soomaalida keliya ma aha dadka aad caawinaysaana waa bulshooyin badan oo kala duwan oo meesha degan ha laakiin waxaan waa towerkaas flemington iyo north melbourne un waayo ayaga aada lagu adkeeyey covidkii markii meel ayaga lagu xiray meesha marka waxyaaladii ka cabaadayen iyo u baahnaayeen horba usoo baxay macnaha hadda si fiican baa lagu arkay wax kaste ka cabaaday mise ay rabaan ma og tahay waayo d h s kii guryaha ayagaa iskale laakiin isma fahmaan si fiican iskuma fahmaan kuwa meesha ka kiraystay macnaha kuwa dadka degaanka kuwa meesha degan
waa gartay barnaamijkiina waxaa ku jira in dadkaad aad aad gaarsiisaan waxa lagu magacaabo covid normal maxaa loola jeedaa covid normal covid normal waxaan ka wadnaa macnaha xanuunkan ilaahay dadkaa ka qabto dad badan oo meesha degan baa ku dhintay alaa raxma marka waxaan isleenahay dowladda markay soo dejiso ay soo rogto ina la keeno maxaa lahdaa tallaalka marka tallaalka la bilaabo waxaa isleeyahay bisha saddexaad marka insha allah waxaan isleenahay yani dadka caadi ah ku noqdaan oo dhibaatadii soo on covid dhibaatada kale oo jira oon covid ahayn aan kala saarno macnaha hala kala saaro arrimaha marka haddii tahay qofkii magaranta cid walba waxay leeyihiin hadda sida communitiga nagu sheegeen dhibka badan waxay tahay mental health issue xanuunada maskaxda ha marka arrimahaasoo kalean rabna inaan macnaha aan isku dayno inaan xalino wax ilaahay baa xaliya laakiin anaga waxaan isku dayno inaan saa sameyno waa gartay marka hadda maanta barnaamij baa qabanaysaan maxaa tallaaba tallaabada tan xigta maxay noqonaysaa tallaabada xigta waxay tahay inaan cid walba noo timid inaan gaar ahaan ula hadalno aan ogaano baahidooda aan hadhowtana aan isku dayno inaan dadkii u baahnaayeen ku xiriirino marka cid walba baahidaysa waa magaranaysa kala duwan yihiin marka cid walba waxaa laga rabaa inaan la hadlano noo sheegaan insha allah intaasaan rabnaa marka maanta waa ogeysiis oo kale
waa gartay ilaa iyo hadda bulshooyin badan baad la soo shaqayseen oo vietnamiiska iyo eritreyaan yaad ii sheegtay markay noqoto inaad dadka ballamisaan inaad barnaamijkan u sheegtaan maxaa kala kulanteen bulshada soomaalida marka soomaalida soomaalida waa dadka ugu badan marka kooxdana la shaqeeyo way igu caawinayaan waa dadkaas ugu badan oo soomaali meesha degan marka insha allah waxaan sameynaynaa cid walba waxaan sameynaynaa hadhowto ababadan ugu garaacina cid walba gaar ahaan mise gooni meel haddoo kale dadka way isu jiraan inaan qofkii qof walba inaan gooni meel la baxo ma kariyo waqtigan waayo waqti yar baan haystaa laakiin haddaan nambradooda ka qarto iyo hadhowta waxaan samaynaya guryahooda ugu tegaya insha allah dib fasaxna siiyaan hadhowtana xaggaasaan ka wadana insha allah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho